go-aanku waa go-aan ka soo baxay guddida fulinta wuxuu salka ku hayay eed hore uu ka soo jeediyey guddoomiyaha xisbiga uu ka soo jeediyey labada howlwadeen ee kala ah guddoomiye kaxogeenka labaad maxamed yuusuf waabeeyo iyo guddoomiye kaxogeenka saddexaad ee xisbiga cabdiraxmaan maxamed talyanle ayuu ku saabsanaa muxuu yahay go-aanka aad ka qaateen soo saartay waa loo ka taafuray sharciga maxaan ku rahdaa u yaalaa ururada siyaasadda ee qaranka iyo dastuurka kulmiyaba waa la eegay waxaa soo baxday in ay lumiyaan dhammaan xasaanaddii ay ku lahaayeen xisbiga kulmiye oo ay ku waayi karaan xilalkii ay hayeen iyo xubnadii xisbigaba ay ku waayi karaan marka qodobo door ah oo ku kala jira xeerka ururada iyo dastuurka xisbiga ayaa loo cuskaday go-aankuna wuxuu noqday inay nimankaasu dabadda ka yihiin xisbiga marka xubinnimadii iyo xilkii hayeen gudoomiye ku-xigeenka labaad iyo saddexaad bay waayeen ya xeerarku waxay ku salaysan yihiin oo ay ka bilaabmaanba siyaabaha lagu waayi karo xubinnimada qofka hadduu xubinnimada waayana dee wixii ka sarreeyana uu waaya marka xeerarku xeerarkaasay ku fadhiyaan oo loo cuskaday dabeedna kuwaasaana lagu qaaday marka haddii aynu si tooso sheegno afayeen fadhigaa tilmaantay la yeeshay wuxuu sheegay amaba lagu go-aamiyey xeerarka marka la eegay inay labadaas jagaba ay waayeen miya waa sidaa waa sidaa way gasta kale haddaynu eegno dee iyaga laftirkooga dhowr jeero la weydiiyey hadday iyaga tahay hadii xubnihii hore dee aad hore go-aanka uga saarteen ba ay noqotoba waxay ku doodayaan in ay muhiim tahay in guddidu ay fadhiistaan fulintu amaba xisbiga hay-adda sharciga wala ay fadhiistaan maadaama shirweyne lagu doortay waxaad leedahay waxa fadhiistay guddidii fulinta iyo weliba hay-adihii sharciga u lahaa oo arrimahan taxliiliyo eego go inta udhexaysa labada shir gola dhexe udhexaysa waxaa ka wakiila golaha dhexe guddida fulinta ayaa ka wakiila shir ay aqlabiyad ku fadhiyeen guddida fulintu ayaa arrinkan lagu go-aam lagu falanqeeyey muddo toban cashaana weliba waxaa loo kala qaatay maxaan ku dhahdaayey in lasoo daraasadeeyo daraasadiina waxay soo gebagabowday xalayto go-aankuna wuxuu noqday in aanay meel ku lahayn xisbiga labada xubnood saxaafadeedkiina ama warumtiyeedkiina waxau sheegayaa dee saado haddaba aad go-aan kusoo saarteen inay xubinnimadii iyo weliba de xisbiga dibadda ka yihiin haddaad bulshada u sheegto maxaad ku eedayseen waa maxay waxaad ku hesheen sicadayma ma haysaan marka keliya cid walba dee ay garan karta waxaa ka mid a shirkii golaha dhexe ee dhowaanta lagu doortay murashaxa xisbiga iyo madaxweynaha iyo murashaxa madaxweyne ku-xigeenka waxaa fadhiyey saddex boqol iyo afar iyo lixdan xubnood oo ka mid ah saddex boqol iyo dhowr iyo sagaashan xubnood uu ka kooban yahay golaha dhexe uu ka kooban yahay dhowr iyo labaatanka xubnooda ka maqleen intooda badan waxay ka mid ahaayeen xubnaha iyagu xisbiga dibadda iska taagay waxay ka hor yimaadeen oo ay eedeeyeen waxba kama jiraan ka dhigeen shirka iyo go-aamadii ka soo baxay mar haddii shirka aqlabiyadda lagu fadhiyey ay eedeeyeen oo kasoo horjeesteen go-aamadii ka soo baxayna dee waxaa ku filanba intaa ayaa dembi ugu filan ee xisbiga kaga baxan